إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarax lagula beegsaday gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose taliyihii guud ee ciidamada suufiyada baardheere ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho kaas oo dhowaan ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka degmada baardheere tiro madaafiic ah ayaa lagu garaacay saldhigga ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin garoonka baraawe ee shabeellaha hoose howlgal gaar ah oo ka dhacay duleedka muqdisho ayay mujaahidiinta ku dileen mid ka mid a ergooyinka soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka sheekh abuu muslim iyo mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ayaa la dardaarmay arday dhowaan ka qalin jabinaysay macadu shareeca litacliim alcaali kuwaas oo munaasabad loogu qabtay wilaayada islaamiga ah baayo bokool faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal habeen hore ka dhacay deegaanka baarsanguune ee duleedka kismaayo dagaal lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay lagu qaaday isbaaro askarta dowladda federaalka ay dhigteen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho saddex askari oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha ayaa ku dhintay weerar kamiin ah oo ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayax ayaa ku dul habsaday beeraha degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaa isa soo taraya hooyooyinka soomaaliyeed ee ka cabanaya in carruurtooda ay ku hoobteen dagaalada ka socda waddanka itoobiya camaliyad nafhurnimo iyo weerar xooggan ayaa lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda kaabuul u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa lixda bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol labiyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qarax lagula beegsaday gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim geedi dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay fuliyeen silsilada howlgalla ah oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah kuwaasoo ka kala dhacay magaalada muqdisho duleedkeeda iyo sidoo kale gobolka shabeellaha hoose gelinkii dambe ee maalintii shalay guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay saldhigga ciidamada ugandha ay ku leeyihiin degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay saldhigga ciidamada uganda iyagoona duqaynta kadib ka soo baxay saldhigga waxaayna la kulmeen weerar kamiin ah oo ay u dhigeen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta la xaqiijiyey waxaa weeraradaasi iyo duqaymahaasi ku dhintay saddex askari oo ka tirsan afrikaanta iyadoona sidoo kale laga soo qaatay qore bekeem ah waxaana ay dib ugu laabteen saldhigga ay ku leeyihiin degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose marar badan waxaa gudaha degmada baraawe ka dhacay weeraro xoogan oo lagu beegsaday ciidamada uganda kuwaasoo ay ka dhasheen khasaarooyin xooggan oo dhabarka loo saariyey ciidamada afrikaanta ee xoogga ku haysto magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale dagaal xooggan ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa bar kontarool oo ay ku lahaayeen degmada kaaraan ee gobolka banaadir dagaalka oo ahaa mid toos ah ayaa laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona si aad ah looga dareemay xaafadda bulamaaxay ee degmada kaaraan inta la ogyahay waxaa dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka kale faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal habeen hore ka dhacay deegaanka baarsan guuni ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weerarka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland halka sidoo kale uu ku dhaawacmay mid kale dhinaca kale duhurnimadii maalintii shalay howlgal qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu dilay mid ka mida ergooyinkii soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ciidamo qarsoon oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha waxay ku dileen cadnaan ramoole oo ka mid ah ergooyinkii soo dhisay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kaasoo ay meydkiisa goobta ka qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka dhinaca kale qarax xoogan oo ka dhacay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoogan oo si aad ah looga dareemay gudaha degmada wallaweyn waxaana askarta ku geeriyooday goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka isku soo wada duuba howlgalladan ayaa ku soo aadaya xilli taliyaha ciidamada suufiyada ee degmada baardheer ee uu ku dhintay magaalada muqdisho kaasoo dhowaan qarax lagula beegsaday duleedka magaalada taliyaha ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed dheere waxaana qaraxa sidoo kale ku dhaawacmay taliyihii dhanka saadka suufiyada iyo saddex askari oo istaaf u ahaa saraakiisha lala beegsaday qaraxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay weerarada ay ku beegsanayso saraakiisha sida aadka ah ugu dhow shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee daacadda u ah shisheeyaha waad mahadsantaa abubakar sheekh abuu muslim iyo mid ka mida abwaanada soomaaliyeed ayaa la dardaarmay arday dhowaan ka qalin jibinaysay macaddu shareeca litacliim alcaali kuwaas oo munaasabad loogu qabtay wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena haashim cabdinaasiir munaasabad loo qabtay arda ka qalin jabisay macatu shareeca oo dhowaan ka dhacday walaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a culummada soomaaliyeed iyo waxgarad kale sheekh abuu muslim oo ka mid ahaa culummadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda waxbarashada islaamiga ah asiyaasa tacliimiya oo muslimiintu maxay tahay muslimiintu tooda waxa weeyaan hadafka ay wadato alhadafu walgaaya maqsadka laga leeya waxay tahay tarbiya ajyaal tu'minu billaahi wa rusulihi wa bilyowmi alaakhiri wa tudiinu diina alxaq wa tataxaqaq biakhlaaq alislaam watuqiim shareecata lilaahi fi lard waa inay soo saartaa jiil tacliimta islaamiga jiil iyo fac bay soo saaraysaa rumaysan allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa rumaysan maalinka qiyaamo rumaysan diinka xaqa rumaysan oo akhlaaqdii wanaagsanayd xaqiijinaya shareecada ilaahayna muujinaya olo fiirsada kitaabka alle sunnada nebiga ka timid sidoo kale wuxuu shiiku ka hadlay waxbarashada shisheeyaha iyo ahdaafta laga leeyahay ama kay gaalada unesco unesco marka la leeyahay gaalo oo dhan oo kala duwan taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa gaalo ma midaysna kulligooda oo kala duwan ayay unesco hoostegayaan haddaan ka soo qaadano saliibiyiinta ma arkaysaa ee mutacasibiinta ah hadafkooda muxuu yahay tacliimtooda christanka tacliimtooda maraykanna ha noqdo ethoobiyaankan hadda dariska nalaha ha noqdo kenyatigan ha noqdo ingiriis ha noqdo christanka oo dhan hadafkooda muxuu yahay guud ahaan siyaasadooda tarbiyatu jiil yu'minu binnasraaniyati diina soo ma jeedid saddex ilaahay ruux rumaysan inay soo saaraan intaas kadib mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ayaa gabay ka jeediyey munaasabadda lagu dhiirigelinaya ardada macadu shareeca bismi illahi raxmaan raxiim indhoweyd shaalay gabay ma tirin ama sashiinley shafataynka waataan ka jaray markuu ruux walbaba sheegtay ha yeeshee sharkii markuu suulay oo shiiqay gebigiisa shareecadiina soo kacdoo shaashadaha fuushay shabaqii waataan ka jaray maansadii igu shakaallay shadka iyo madkeedii baan rabaa inaan shaandho geliyaaye shibdhaho dhegaysta waa sharaxayaay rag allow macaahidda shareecadee sharafta noo keenay shu'uuntii islaamiga lagu bartaa shaqaltirkeedii shisheeyihiina waa kaga maraniya shabakadiisii duruustii sharciga shaam iyo xijaas sheeltarka adduunka ardadan shubaysee noo sharaxay diinta macaahiday shareecaday ka baxeen mashaahidkeedna
munaasabatan la mid ah ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada caalbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo lagu dhiirigelinaya dufcadda labaad ee ardada ka qalin jebisay macadu shareeca litacliim alcaali kuwaas oo qaatay shahaadada dubloomaha sare dhallinyaro dowladda federaalku markii hore tababar ugu qaaday dalka eritreya ayaa lagu xasuuqay waddanka itoobiya iyagoo u dagaalamaya dowladda itoobiya sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena cabdullah yaasiin jaamac murugo xoogle ayaa ka jirta gudaha magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo soomaaliya ka tirsan ka gadaal markii wiilal dhallinyaro ah oo dowladda federaalka ay horey ugu qaaday dalka eritreya la xaqiijiyey in lagu xasuuqay waddanka itoobiya ka gadaal markii ay ka barbar dagaalameen ciidamada itoobiya si loo wiiqo kooxda t b l f amaba tigreega oo horey u haysan jirtay xukunka waddanka itoobiya iminkana u dagaalamaysa inay meesha ka saarto xukuumadda itoobiya si ay talada ugu soo noqoto wiilasheenaas waxaa naloo sheegay in elitaria la geeyey in la mara habaabiyey in meel kal in tababarka meel kalaa loo dhigo laakiin la marahabaabiyey meel qaldan lagu subay in meeshaas wiilashaas lagu laayey oo lagu jirdilay oo qaar etoobiya laysay oo meel walba meydkooda lagu sheegayo ilmo badan baa maqan walaalkii keliya ma maqeenaan aniga walaalkii wuu iga maqan yahay intaasoo bildaas sanad iigu horeeyaa uu maqan yahay aniga walaalkii la ii keenaan walaalayaal marastii baa nala ka gurta ubadkii baa nala ka gurta cabdintii baa nala ka gurta walaalayaal waa beerka beerkay waa maqan yahay wadnahani waa maqan yahay walaalayaal waxaan ka codsanaynaa hooyo soomaaliyeed haddaan nahay inaad nala eeysaan inaad nala baroor diiqdaan inaad nala gurmataan wixii waxgarada ilmada ilmaaduunka muslimiintoo dhan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo markii hore dad badan ay u qaateen waddani ayaa hadba waxa uu qaadayaa tallaabo wejigiisa dhabta ah caddaynaysa amaba muujinaysa ma ahayn wax la filanayay inuu dhallinyarada muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ku dhaqan u daadgureeyo dalka itoobiya si ay ugu dagaalamaan hooyooyin fara badan ayaa ilintu ka qubanaysa qaarkoodna sokor iyo dhiikar ay qabeen ayaa ku kacay ka gadaal markii ay waayeen wiilashoodii calacalka iyo oohinta hooyooyinka ayaa baxaya mana jirto cid u jawaabaysa in wiiliga maqan yahay meel uljaani xiribdhiga waruma hayo muddo hal sano iyo bara raadkiis iyo ruuxiis midna ma hayo keenaynaa walaalayaal dad waxaan nahay wiilashoodii la qaatay oo askar loo qortay oo ilmo yaryaroo saqiiraha oo afar iyo toban jira oo lanala ka qaatay oo layidhi waxa elitariyaa lagu tuuray oo la gatay yaa oo madaxweynuhu qaatay oo yidhi sabaqaan ula baxay nimankaasi waa baabeen baa layidhi waa dhinteen baa layidhi waxaa wax aad looga murugooda ah in etoobiya oo duulaan ku joogta gudaha soomaaliya islamarkaasina dad badan oo soomaaliyeed ku xasuuqday intii soo hartay dhallinyaradoodii loo dagaalgeliyo etoobiya islamarkaasina gudaha dalkeeda lagu xasuuqo hogaamiye kasta oo ay yeelato dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho dad ayaa u sacabtuma marka uu kursiga ku fariisanayo iyaga oo sheegaya in uu waxqaba doono laakiinse kuwaasi ayaa aaqirka ilmeeya maxaa yeele mid waliba waxa uu qaadayaa tillaabo kasii xun kuwii uu qaaday ninkii asiga ka horreeyey ayaxaya ku dul habsaday beeraha degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waa kan zakariya cumar koronkortan ayaxa ayaa waxa ay ku habsatay beeraha magaalada saako ee wilaayada jubbooyinka ayaxa ayaa waayihii ugu dambeeyey waxa uu saameyn ku yeeshay beeralayda iyadoona waxyeello xogan uu gaarsiiyey dalagyada qaar ee ka baxa dalka soomaaliya taas oo saameyntiisa ay wada dareemeen dadka ku dhaqan gobolada kala duwan ee soomaaliya haddaba waa kan mid ka mid ah beeralayda ku dhaqan magaalada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka warbixinaya saameynta uu ku yeeshay anyaxa magaay midoobe cabdimiirisdatimaynkasaani midoobe tuute bahalka maniin kuwa shalay sarka hortaan ii bilaawday horta geega haddii alxamdulilah ookamay baryay duurka baryo beero gowsho oo booto bari marka salaacadda tumila masa salaasuwa marka una tukudaan hortaa kakaagan marka buung iyo maynkaani habad iyo biib iyo walaawon qaadanay uung iyo ilaa iyaalka kulliiska kaagana reed hadda bahalkii haddii isu dham isku urwareersanyaa qaarna gudubi qaarna niidiroog war hadduna hadda oo dafaatini deerso beero haddana noo daagina male wax badan miyaa marka abaag walbadan waa irkina meergob irkina bertisna meergob how kornaadan fiirida ooban dhoba nooga galaay unuuntumila masaaleegnaa ma dhagnila hadda la harbiyayn waan qaarna gudubi qaarna haddana inshaad magaasha alxamdulilah hadda isuuna kacay laakiin wal haddana oo aamina maleen warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina camaliyadna furnimo iyo weerar xooggan ayaa lagu qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee xukuumadda kaabuul waa berigii hore ee shalay waxaa camaliyad xooggan oo nafurnimo ah lagu qaaday xarun ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo qaas ah oo taabacsan kuwa ammaanka xukuumadda kaabuul taas oo ku taala gobolka khandahaar ee waddanka afghanistan xaruntan oo ay ku sugnaayeen ciidamo gaaraya laba boqol oo askari ayaa waxaa ugu horeyn lagu beegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxaana intaasi kadib gudaha u galay laba askari oo ka tirsan ciidamada inqimaasiyiinta ee imaarada islaamiga ah kuwaas oo xarunta ka bilaabay toogasho ka dhan ah askartii ku sugnayd xerada camaliyadan xooggan ee uu daba socday weerarka ayaa waxa ay burburisay qayb weyn oo ka mid ah dhismaha xarunta iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toban ruux oo isugu jira ciidamo iyo hogaamiyaal ciidan camaliyadda kadib rag naftood horayaal ah oo ka tirsan imaarada islaamiga ah ayaa waxa ay bilaabeen inay toogtaan ciidamadii ka badbaaday qaraxa waxaana u suura gashay inay dilaan askar aan ku waxyeeloobin camaliyadda sidoo kale waxa ay laba mar iska caabiyeen ciidamo gurmad ahaa oo doonaya inay gudaha u soo galaan xerada kuwaas oo halkaas lagu gaarsiiyey khasaarooyin adag oo isugu jira naf iyo maal intuuba imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa sheegatay in weerarkan uu soo gaaray ilaa duhurnimadii shalay iyagoona xaqiijiyey in labadii askari ee ka tirsanaa ciidamadooda ee xooga ku galay xerada ay halkaas ku geeriyoodeen warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda alfurqaan xilligan waa naga inta